maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed mudane axmed macalin xasan ayaa maanta sugootiyey kow iyo labaatan howlwadeen oo u anbaxay tababar ku saabsan hagista diyaaradaha dalka tansaaniya munaasabadda suguutinta oo ka dhacday qeybta dhoofinta caalamiga ah ee garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda duulista rayidka soomaaliya iyo marti sharaf kale mudane axmed macalin xasan maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey tababarka hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed in ay tababar oo dibadda ah u dirayso tiradii ugu badneed oo ah wiilasha iyo gabdhaha hagista diyuuradaha hawada soomaaliya boqolkiiba boqol shaqaalaha ka shaqeeya oo intaanan hawada la soo wareegin ee ajaanib fara badan ku jirtay boqolkiiba boqol waa soomaali oo xirfadlayaal ah tayadooduna ay aad u sarrayso laysan haysta oo dowladda soomaaliya ay bixisay maantana waxaan rabnaa wiilal iyo gabdho jaamacadda ka soo qaalinjibiyey oo soomaaliyeed oo dhallinyaro ah in ay tababarkaas soo qaataan hadduu ilaa yiraa waxay u socdaan waddanka tanzaniya oo ay muddo lix bilooda ku maqnaan doonaan ay soo qaadan doonaan qaybtii oo galaaska lagu qaadanayey oo ahayd qaybtii theoriga iyo qaybtii practicalka ahayd oo ah in ay diyuurada life hagi doonaan ilaahay idankiis wiilashu cilmiga ugu horeeya oo ah hagista diyuuradaha waa cilmiga oo jogoraafiga oo waddankaas inaa kala taqaano marka wiilashan iyo gabdhahan waddanka soomaaliya ayaa muddo saddex sano tababar ku wadnay oo ayna shaqaynayeen oo bracticali cilmiga si fiican ay u yaqaanaan laakiin iskuulkii oo aan weli noo kacsanayn awgiis ayaa waxaan go'aansanay inaan iskuul dibadda ah oo ekeyo ka diiwaan gashan inaan u dirno ilaahay idankiis waxaan rabnaa gruubkan gruubka ku xiga inay iskuul soomaaliyeed oo ekey aqoonsan tahay inay ka soo baxaan haddii ilaa yidhaa marka waa horumar kale oo u soo hoyday dowladda soomaaliya ilaahay idankiis arrintaanna waxay qayb ka tahay u diyaargarowga ee hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ee ugu jirto in ay ka gudubto smentiga ama imtixaanka ay ku samayn doonto hay-adda caalamiga ee loo yaqaan ekeyo oo aan rabno in aan maaragtay sanadka horaanta sanadka labada kun labaatan iyo lixda in aan insha allahu tacaala ekeyo waddanka soomaaliya markii hore kama hayn wax macluumaada oo soomaaliya weligeed ma marin ekeyo audit marka hadda laakiin friendly audit oo saaxiibtinimo ayay nagu samaysay mid ka mid ah dhallinyarada ka faa'iidaysanaya tababarkan ayaa u mahad celiyey hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed magacaygu waa cabdiqafaar cali maxamed waxaan ka tirsanaya shaqaalaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxaan u bixaynaa maanta safar waxbarasho shaqo waxaan shaqaynaynay muddo muddaa ka shaqaynaynay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ilaahay baa maanta noo sahlay inaa noo fududayay inaa maanta helna tababar aa u aadayna dalka iyo tanzaniya muddo lix bilood ilaa iyo intaasaan ku soo maqnaan doonnaa insha allah aadaan u faraxsannahay shucuurteenna dhammaanteen waa ku faraxsannahay kow iyo labaatan qofood annagoo ah dowladda soomaaliya iyo hay-adda duulista reedka soomaaliyeedba aadaan ugu mahad celinaynaa maareeye axmed macalin xasanna aadaan ugu mahad celinaynaa hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa horey u dirtay koox kale oo howlwadeenno ah oo tababar ugu socda dalka qatar kuwaas oo la filayo inay dhowaan dalka ku soo laabtaan kadib dhammaystirka tababarkooda